الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال البخاري رحمه الله باب المساجد مساجدي بو باب يهي التي تاسو على طرق المدينة wadooyinka magaalada madiina ka baxa marka xagga maka loo socdo amaba se madiine marka lagu socdo xagga maka laga yimaado ku yaala walmawaadic buu baab yahay meelihii aan masaajidba laga dhisin allatii mawaadicdaasoo sallaa fiiha uu ku tukaday annabiyu sala allahu calayhi wasalam markii magaalada madiina uu ka baxay iyo markii uu soo gelayeyba qala xadaثna mحamed بn abi bakri almqdmi qala xadaثna fudayl bn sulayman qala xadaثna musa ibn cqba qala raأytu waxaan arkay salim ibn cabdالlahi ibn cmar ibn الkhaطaab oo yataxaraa ku dadaalaya inuu waafaqo amaakina meelo min aطariiqi wadada ka mida fa yusalli uu ku tukado fiihaa iyada wa yuxadidu waxaanuu ku waramayey saalim ana abaahu aabihi cabdillaahi bnu cumar kaana inuu aha yusallii fiiha meelahaasi mid ku tukada wa annahu ra'aa inuu arkay ibnu cumar annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka oo yusallii ku tukanaya fii tilka alamkina meelahaasi wa xadathanii wuxuu igu waramay naaficun naafic wuxuu igu waramay waa muusa ibnu cuqba ayaa hadalka lehe can ibni cumar isagoo ka warinaya annahu kaana yusallii inuu ku tukan jiray ibnu cumar fii tilka alamkina markaa saali ibnu cabdillaahi ibni cumar iyo naafic mawla ibni cumar labaduba xadiidka waa ka warinayaan cabdullaahi ibni cumar wa sa'altu waan weydiiyey saaliman saalimna waan weydiiyey falaa aclamuhu uma arka saalim ilaa waafaqa inuu waafaqe mooyaane naafican naafic fi lamkinati kullihaa meelahaasoo dhan inuu ku waafaqay mooyaane wax kale uma arko oo meel kastoo uu ii sheegay naafic inuu ibnu cumar ku tukaday saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumarna waa ku waafaqay ilaa annahum hase yeeshee ikhtalafaa waxay isku khilaafeen fii masjidin masaajid bisharafi rawxaa sharafi rawxaa qaryada la yidhaahdo qala xadaثna ibrahim ibn اlmundir qala xadaثna anas ibn ciyaadin xadiidkaa marka waxaynu ku aragnay un in cabdillaahi bn cumar radi allahu canhu meelo wadada ka mida uu ku samayn jiray taxari ama dadaal uu ku bixin jiray siduu ugu tukan lahaa isagoo sheegay meelaha rasuulku inuu ku tukaday saalim waa inankiisuna arrintaasi inuu kaga dayday bal arrintaasi xukunkeedu waxa uu yahay insha allahu tacaala axaadiidani waa isku wada mida markaynu akhrino ayaynu ka hadli doonaa qaala xadaثana ibrahim ibn اlmundir qala xadaثana anas ibnu ciyaadin qala xadaثana muusa ibnu cuqba can naaficin ana cabd اllahi wa ibna cumara ayaa akhbarahu u waramay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam kaana inuu aha yanzilu mid ku dega bidilxulayfa dilxulayfe ayuu ku degi jiray dilxulayfa waa miiqaatu ahli lmadiina reer madiina markay xajiyayaan ama ay cumraysanayaan iyo ciddii iyaga soo marta ee wadda ay u yihiin waa halkaa ay ka ixraamtaan abyaaru cali baa markaa iminka loo yaqaanaa xiina yactamiru buu ku degi jiray rasuulku markuu cumraysanayo wa fii xajatihi buu ku degay markii uu xajkiisii buu ku degay xiina xaja markii uu xajiyey waayo cumradu waxa uu uga cabiray markaa ficilka mudaaric iyadu waa soo noqnoqotay oo dee hal mar may dhicin ugu yaraana laba jeer rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo cumraysanaya dilxulayfa inuu ka ixraamtay ayaa la isku waafaqsanyey laakiin xaj rasuulku calayhi salaatu wasalaam dilxulayfa uu ka ixraamtay hal mar ayuu dhacay xajat lwadaac ayaanu ahaa taxta samuratin buu degay geel qodaxloo halkaasi ku yaalay hoostiisa oo fii mowdici almasjidi masaajidka meeshiisa ku yaalay alladii masaajidkaasoo bidilxulayfa dilxulayfe ka dhisan marka taasi waxay tusinaysaa masaajidku waktigaasi inaanu jirin masaajidka imika ka dhisan dilxulayfa ilaa waktigaa ibnu cumar uu hadlaayo masaajidka dilxulayfe ka dhisnaa inaanu waktigii rasuulka jirin calayhi salaatu wasalaam ee halkaa geed uu ku yaalay oo geedkaa hoostiisa uu degay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa kaana wuxua idaa rajaca markuu ka soo noqdo rasuulku min gaswin duulimaad kaana fii tilka ariiq oo uu ahaado waddadaasi aw xajin ama xaj uu ka soo noqdo aw cumratin ama cumro uu ka soo noqdo habata waxa uu ku ku daadegi jiray min baطni waadin ay fii baطni waadin waadiga dhexdiisuu ku daadegi jiray faidaa dahara marka uu ka baxo min baطni waadin waadiga dhexdiisa markuu ka baxo waadiga la sheegayana waa waadi lcaqiiq weeyi waadiga la idhaahdo oo malaku jibriil u yimi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam markuu dilxulayfe marayey wuxuu ku uhi inaka bilwaadi اlmubaarak fasalli fiihi rakcatayni waqul cumratn fii xaja waadi ama tog barakaysan ayaad ku sugan tahay ee ku tuko laba ragcadood marka waadigaasi waa waadi lcaqiiq waa dilxulayfe waa maraa magaalada madiinana waa dhex maraa aljaamica alislaamiya fi lmadiina albaabkeeda ayuu maraa imika waadi lcaqiiq anaakha wuxuu hashiisii fadhiisiiyey bilbaxaa meesha waxa weeyaan baxaa la dhaha baxaaga waxa la dhahaa meesha banaanka ee siman ee ciidda iyo qururuxa isku jira leh waxaynu markaa odhan karnaa waa meesha markaa tamuuxa ama niista alatii taasoo calaa shafiiri ilwaadi waadiga qarkiisa ku taala alsharqiya qarka bari fa carasa halkaasi ayuu degay fa carasa waa degay hama halkaa oo atacriis waa annuzuulu fii aakhiri leyl waa habeenka aakhirkiisa qofka musaafirkee guuraynaya inuu meel dega ayaa la idhaahdaa tacriis oo salaada subax ka hor si uu liya'khuda qafwa si uu in yar waxa weyaan indhaha u casaysto xataa yusbixa ilaa uu waa beriisto halkaas ayuu deganaan jiray marka halkaa waxaynu ka faa'iidaysanay qadiyadda ah mukhaalafatu طariiq in marka horena waddo lasii maro marka lasoo socdona waddadii laga baydho oo mid kale lasoo maraa inaanay ku gaar ahayn ciidda inaanay ku gaar ahayn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu xajiye lafteedana sidaasi uu samayn jiray oo waddadii markii hore uu sii maray markii uu kusii socday rasuulku xajka ama cumrada midaan ahayn buu markii dambe uu ka soo noqday wa kadalika ghaswi iyo duulimaad marka uu baxo khaalafa ariiq laysa ma ahayn halka rasuulku uu degay cinda almasjidi masaajidka agtiisa aladii masaajidkaasoo bixijaaratin meesha dhagaxaanta le imika ka dhisan walaa cala alakamati taaggii agtiisana ma degin allatii akamadaasoo calayha almasjidu marka markan dambe dee uu warramayo ayay meeshii wada masjid tahay marka halkuu rasuulku degay ma ahayn masaajidka imika ka dhisan bixijaara mana ahayn taagga masaajidku uu ka dhisan yahay labadaa midna ma degin rasuulku kaana hama halkaasi waxaa ku yaalay khaliijun baa ku yaalay khaliijku waa waadiga ama waa laagta dooxa ka farcanta ee weliba camiiqee hoos u qodan ayaa khaliij la idhaahdaa kaana hama halkaa waxaa ku taalay khaliijun laag godan baa ku taalay oo dooxa ka farcantay oo yusallii uu tukado cabdullaahi cabdullaahi cindahu agtiisa fii baطnihi uu ku tukado macnaa dhexdeeda fii baطnihi waxaa ku sugnaa cafwan cindahu agtiisa uu ku tukado fii baطnihi laagtaa dhexdeeda waxaa ku sugnaa kuhubun manaa ciido tuula oo taagtaagan oo kaana wahaa rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam hama halkaa yusalii midku tukada markaa hama waa bimacnaa aljiha wاlmakan fadaxa saylu fadaxa wuxuu soo riixay asaylu daadkii fiihi burkii ciidda ahaa ee halkaa yaalay wuxuu ku soo riixay bilbaxaa'i niistii dooxa ayuu ku soo riixay xataa dafana ilaa uu aasay daalika almakaana makaanka alladii makaankaasoo kaana uu ahaa cabdullaahi cabdullaahi bnu cumar yusallii fiihi mid ku tukada markaa dee meel aynaan arag bal culimada markaa shuraaxda dee kutubta sharaxday inaga horreysa aanay soo gaadhin iyo macaalim juquraafiya oo isbedeshay bay axaadiidtani ka warramaysa markaa dee sacab bay kugu noqonaysaa in waxa weeyaan aada fahamto oo qof tusaale ahaan ma ka jooga oo dee dooxan hargeysa looga sheekeeye iyo laagaha ka farcama iyo meelaha taagan iyo meelaha godan iyo buuraha iyo masaajidan meelahan agtiisa ku yaalla macnaa inuu sawirtaa way ku adkaanaysaa waayo qofkii meel aanu arag ayaa looga warramaya wa ana cabdallaahi bnu cumar wax axkaamo markaa inagaga xidhayna ma jirta alxamdu lilah wa ana cabdallaahi bnu cumara xadatahu waa u warramay naafic ana nabiya sala allahu alayh wasalam sallaa inuu tukaday xaydu meeshii inuu ku tukaday almasjidu masaajidkii uu ku yaalo asagiiru marka waa waddadii oo dhan iminka intaasoo dhan xadiidkaa hore o dhan wuxuu ku saabsanaa dilxulayfa dilxulayfa marka lasii dhaafo meelihii kale rasuulku uu kusii tukaday ilaa maka uu ka gelayey ayuu dee ibnu cumar ka sheekeynaya xaydu meeshii inuu ku tukaday almasjidu masaajidkii uu ku yaalo asagiiru ee yaraa alladii masaajidkaasoo duuna almasjidi masaajidka ka sokeeya masaajidka imika dhisan ka sokeeya alladii masaajidkaasoo bisharafi rawxaa sharafi rawxaa meesha la idhahda ku yaalla markaa sharafu rawxaa qarya caamira ama meel magaalo ah oo la degan yahay ayay ahayd oo laba habeen looga socdo magaalada madiina waxaana fi saxiixi muslim inagu soo martay fi kitaab alaadaan in sharaf rawxa ay u jirta magaalada madiina lix iyo soddon mayl waa meeshii u yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaydaanku marka uu maqlo aadaanka wuu cararaa adbara walahu turaad ilaa uu gaadho sharaf rawxa ila rawxaa ilaa uu gaadho macanaa lix iyo soddon mayl baa uu shaydaanku xawaaraha uu jaraya balaag ayuu gaadhayaa intaa eedaanku uu socdo markuu eedaanku sidaa u go-aana haddana markii waa kula taaganya lix iyo soddonkiiba wuu soo jaray haddana iqaamadu markay bilaabanto ilaa halkaa u cararaya sababtuna waxay ti waa meelaan dee aadaanka aanu ka maqlahayn waa fogaanaya xadiidka jaabire xajatu nabiy ka warramayay mar kale rawxadaasi waa ku soo aroortay oo talbiyadu inay saxaabadu kor u qaadi jireen oo aada ugu dhawaaqi jireen markii uu jaabir markaa tilmaamayey wuxuu yihi kana صaxaabatu rasuuli اllahi yarfacuuna aswaatahum bitalbiya xataa tabuxa aswaatuhum qabla sharafi rawxa aw kama qaal manaa saxaabadu talbiyaday aada ugu dhawaaqi jireen oo sharaf rawxa ama arawxaaba iyagoon gaadhin ayay xabeeban jireen siay talbiyada ugu dhawaaqayaan waqad kaana wuxuu ahaa cabdullaahi cabdullaahi yucallimu mid calaamadiyo almakaana makaanki aladii makaankaasoo sallaa fiihi uu ku tukaday annabiyu sala allahu calayh wasalam oo markaa dee calaamad ma dhigi jirin laakiin waa asteyn jiro dee afka ayuu ka sheegi jiray baa muuqata yaquulu wuxuu odhan jiray huma halkaa weeye can yamiinika dhinacaaga midig weeye dhinaca midig kaa qabata xiina taquumu markaad istaagto fi lmasjidi masaajidka iminka meesha ka dhisan halka dhinaca midig kaa qabata ayaa tusalli aada ku tukanaysaa wadaalika almasjidu masaajidkaasi uu sheegaye uu leeyahay masaajidkaa markay taagan taha markaad taagan tahay bay midig kaa qabanaysa halkuu rasuulu ku tukaday calaa xaafati ariiqi waddada dhinaceeda ayuu ku yaalla alyumnaa ee midig wa anta daahibun markaad adigu tegaysa ilaa maka markaad xagga maka u jeeday aada u socoto beynahu waxaa u dhexeeya isaga iyo wa beyna almasjidi alakbari masaajidka weyne iminka meesha ka dhisan ramyatun bixajarin dhagax meel tuuriye lagu gaadhsiiyo aw naxwu daalika wa ana bnu cumara kaana wuxua yusallii mid tukada ila alcirqi xaggiisa ayuu u tukan jiray cirqigii xaggiisa ayuu u tukan jiray marka alcirqi waa waadi ama waa tog weeye cirqu adabya ayaa la yidhaahdaa toga xaggiisa ayuu u tukan jiray alladii togaasoo cinda munsarifi rawxaa rawxaa nihaayadeeda ama halka ay ku dhammaato tuulada alrawxaa la yidhaahdaa toga ku yaalla xaggiisuu tukan jiray wadalika alcirquna intihaau طarafihi darafkiisa dhammaadkiisu calaa xaafati طariiqi buu ku yaalaa waddada dhinaceeda duuna almasjidi masaajidkiibuu ka sokeeyaa alladii masaajidkaasoo beynahu u dhexeeya cirqiga iyo wa beyna almunsarafi almunsarafi rawxaa halkaa ay ku dhammaato munsarafu rawxaagii weeye hore loo soo sheegay wa anta daahibun aduu markaad u socoto ilaa makata xagga maka waqad ibtuniya waxaa laga dhisay hama halkaa masjidun baa laga dhisay falam yakun muu ahayn cabdullaahi cabdullaahi bnu cumar yusallii mid ku tukada fii daalika almasjidi wuxuu odhan jiray masaajidkan halka laga dhisay halkii rasuulu ku tukaday maaha kaana yatrukuhu masaajidka wuxuu kaga tegi jiray can yasaarihi xaggiisa bidix wa waraa'ahu iyo xaggiisa dambe oo macnaa xagga dambe oo weliba bidix xigta ayuu masaajidka iska xigsiin jiray weyi wa yusallii waa tukan jiray amaamahu buu tukan jiray masaajidka hortiisa ayuu ku tukan jiray xagga dambeu masaajidka iska xigsiin jiray ila alcirqi buu u tukan jiray togaa dhinaciisa nafsihi laf ahaantiisa wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa yaruuxu mid ka tara oo ka caraaba min arawxaa falaa yusallii ma tukan jirin aduhra salaada duhr xataa yaatiya ilaa u yimaada dalika almakaana meeshaa salaad duhur waxawey waktigeeda dee kama saari jirino laakiin wuxuu la sugi jiray markuu rawxaa ka dhaqaaqo inuu halkaasi uu ku tukado fa yusallii fiihi waxaa makaanka uu ku tukan jiray aduhra salaada duhur wa idaa aqbala min makata maka markuu ka soo noqdana fa ina arabici hadduu soo maro makaanka qabla subxi salaada subax horteed bisaacatin wakti waxoogaya aw min aakhiri saxari ama waktiga suxuurta aakhirkiisa carasa halkaasuu degi jiray xataa yusalliya ilaa uu ku tukado bihaa yanaa buqcadaasi asubxa salaad subax uu ku tukado marka waa cajiib cabdullaahi bnu cumar sida u xifdiyey u weeleeyey meelihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu degey iyo meelihii ku tukaday oo meelo badanoo markii dambe xataa masaajida deedad ay ka sameeyeen oo ay markaasi islahaayeen waa meeshii rasuulku uu ku tukaday ayuu khilaafi jiro oo odhan jiray halkii rasuulu ku tukaday halkan may ahayn waxaana ku soo aroortay aathaarka aathaarta qaarkood markay sifeynayeen bacdu taabiciin tatabuca cabdillaahi bni cumar alamakin alati nazla aw sallaa fiiha rasuulu اllah ana man ra'aahu nasabahu ila aljunuun qofka arkaa inuu odha waa ninkan u waalay tatabuca macnaa uu samaynayo oo hashiibuu meel saa geedkaa ka duway odha ha halkaa marka meel rasuulku geedkaa saasuu uga duway meel buu ku leexin halkaasuu ku yaro leexiyey rasuulku meel buu joojinay odha halkanuu rasuulku joojiyey meel markay maraysaa buu ka degayaa oo suu geed hoos fadhiistay rasuulkaa ka dego geed hoos fadhiistay arrintaasna waxay sheegtay caaisha sida ibnu cadi uu ku wariyey fi طabaqaat ibnu sacd siduu ku wariyey fi abaqaat fi abaqaat طabaqaat ibnu sacd in waxa weeyaan uu la gaaraha cabdullahi ibni cumar oo axad sidaa u tatabuci jiray u raacraaci jiray amaakinta iyo meelaha rasuulku uu fadhiistay ama uu istaagay ama uu ku degay ama uu ku tukaday oo saxaabada ka midii ma jirin cabdullaahi bni cumar mooyaane wa ana cabdallahi xadaha waa u warramay ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yanzilu inuu degi jiray hore uga sii soco halkaasoo taxta sarxatin geed hoostii buu degi jiray dakhmatin aada u ballaadhan oo duuna ruwaysa ruwaysa meesha la yidhaahdo ruwaysadaasi markaa iyaduna waa qarya ayay ahayd jaamica beynaha wa bayna madiina sabcata cashara farsakan toddobiyo toban farsak iyadiyo madiina ay udhexeeyaan farsakuna waa saddex mayl weeyi markaa toddobiyo toban saddex lagu dhuftay intaas oo mayl baa udhexaysay can yamiini ariiqi oo waddada xagga midig kaga taalla wijaaha ariiqi waddadana kusoo jeeda oo fii makaanin meel ku taalla badxin ay waasicin oo sahlin bannaan badxin waa waasic oo sahlin bannaan xataa yufdiya ilaa uu ka dhammaanayo min akamatin meel markaa taaga oo duweyna bariidi ruwayha ruwayha meesha la yidhaahdo bariidkeedu halka uu ku dego ka sokaysa bimiileyni qadar laba mayla oo beriidku waa maxay beriidka ninka dee waraaqaha qaada ama warka fariimaha loo dhiibo ayaa beriid la odhan jiray marka magaalada meel koonaheeda ayaa had iyo jaraale uu ku degi jiray ninkaa fari fariinsidaha ah waa boostii waktigaa ayuu ahaa marka tuulada ruwayso la yidhaahdo beriidkeedu fariinsidaheedu ama booswalaheedu halka uu ku dego meel laba mayl ka sokaysa waqad inkasara waa jabay aclaaha geedkaa ballaadho xaggeedii saraa jabtayoo fansanaa wuxuu ku laabmay fii jawfihaa geedkaa gudihiisii laantii u sarraysay baa intay soo jabtay ayuunbaa geedkii uun dib ugu ugu jabtay wa hiya geedaasina qaa'imatun waa mid ku taagan calaa saaqin bay ku taagantay jirid wa fii saaqihaana jiriddeedana waxaa ku yaala kuthubun kahiira burar badan oo ciida ah wa ana cabdallaahi bnu cumar xadadahu ana nabiya sala allahu alayh wasalam sallaa inuu ku tukaday fii tarafi talca talca darafkeeda inuu ku tukaday marka talca iyaduna waa maxay talca waxa la dhaha waa meesha biyomareenka laakiin taagan oo dhinac sare iyo dhinac hoose kala leh ayaa talca la dhaa talo maxaa af soomaaliga lagu dhaa biyo shubka mijiroor baynu ka warramayna saqaf ka warrami mayna dhul ahaan maxaa magaciisa la dhaa goti may goti meesha lagu dhaadhaco dhan goti baa la dhaa cumar mee cumar maxamuud maxaa la dhahdaa waay taaggaas taag biyo mareena waa murakab ayib taag biyo mareena inoogu daa sallaa wuxuu ku tukaday fii طarafi talcatin taag biyo mareena darafkiibuu ku tukado min waraa'i alcarj meesha alcarji la yidhaahdo macnaa ka dambaysa oo carjina dee iyada lafteeduna waa tuulo weeye oo ruwaysa tuulada la yidhaahdo ayay isu dhow yihiin oo saddex-iyo toban ama afar iyo toban mayl ay u dhexeeyaan wa anta daabun markaa aduu aada tegaysa aada ku socoto ilaa hadbatin taag ama laf hadbadu waa waa buurta yar laf weeye oo cinda dalika almasjidi waayey masaajidka agtiisana qabraani baa ku yaalo laba qabri aw halaahatun ama saddex cala alqubuuri dhaga qubuurtaa dusheedana radmun baa saaran macnaa sallaxyo min xijaaratin dhagaxaan ah oo can yamiini طariiqi waddada xagga midig ka qabata cinda salimaati طariiq markaa salamaat iyo salimaat labadal akhriga salamaat haddii la yidhaahdo salamaati ariiq salamaat waa bimacnaa ashjaar waddada dhirteeda salimaat markaa haddii la yidhaahdo oo la hoos dhigana waa sakharaat waa sallaxyo ama casayaalka casayaasha waddadu ay leedahay bayna ulaa'ika asalimaat casayaasha dhexdooda ayuu kaana cabdullaahi wuxuu ahaa yaruuxu mid ka soo caraaba min alcard bacda an tamiila shamsu qoraxdu markay samada bartankeeda xagga dhicitaanka uga ilato kadib bilhaajirati waktiga duurka fa yusalli duhra duhurkuu tukan jiray fii dalika almasjid buu ku tukan jiray wa ana cabdallaahi bni cumar xadaahu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam ayaa nazala degay cinda saraxaatin dhir agteeda ayuu degay kayn agteed oo can yasaari طariiqi waddada xagga bidix ka qabata oo fii masiilin meel biyo mareena ku taalla masiilkaasoo duuna harshaa harsha meesha la yidhaahdo ka sokaysa marka harsha waxay idhahdeen waa jabal calaa multaqa طariiqi اlmadiina waالshaam qariib min aljuxfa harsha waa buur yar oo ku taala halka ay isugu yimaadaan waddada shaam ka timaada iyo tamadiine ka timaadaa oo meesha juxfa la yidhaahdo waa miiqaatu ahli shaam arka halka reer shaam ay ka ixraamtaan halkaasi ayaa ay ku taallaa waayahay dalika almasiilu biyomareenkaasi laasiqun waxa uu ku dhegan yahay bikuraaci harshaa ee biarafi harsha harshaa buurta la yidhaahdo darafkeeda beynahu waxa u dhexeeya isagiyo wa beyna طariiqi waddada qariibu min khalwatin qariibun inku dhow min khalwatin khalwadu waa waa sahamka ama leebka meesha tuuryada lagu gaadhsiiyo qadarka lagu gaadhsiiyo waa gaayatu buluuqi sahm waa leebku marka la tuuro halka u shishaysa ee uu gaadhi karo marka harshe iyo iyo wadada waxaa u dhaxaysa in markaa leeb ganitaan lagu gaadhsiin karo wa kaana cabdullaahi waxau yusallii mid tukada ilaa sarxatin geed dhinaciisa ayuu u tukan jiray geedaasoo hiya iyadu aqrabu saraxaati kaymaha meesha ku yaalata ugu dhowaa ila ariiqi wadada wa hiya geedaasi atwaaluhunna waa ta ugu dheer dhirta meesha ku taala geedkaas wa ana cabdallaahi bni cumara xadaahu ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yanzilu inuu ku degi jiray fi lmasiili biyomareenka markaa de waa amaakin kala dambayso marba mid buu sheegayay alladii biyomareenkaasoo fii adnaa mari dahraan mari dahraan meesha la yidhaahdo halka xagga madiine usoo xigtaa halka usoo dhowa ee qibala almadiina xagga madiine usoo xigta xiina yahbitu marka uu ka soo dego min asafrawaati marka uu ka soo dego safrawaat iyadana waxaa aan filayaa inuu lahaa macanaa safrawaat wa waa makaanun waa meel magaceed oo mara dahraan meesha la idhaahdo marka la dhaafo meel ku taalla weeyaan yanzilu wuxuu ku degi jiray fii baطni dalika almasiili biyomareenka ayaa uu ku dhaadhici jiray can yasaari ariiqi ee wadada kaga yaalla xagga bidix wa anta daahibin markaa aduu tegayso ilaa maka xagga maka laysa ma ahayn bayna manzili rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku halka uu ku degay iyo wa bayna ariiqi waddadaa dhexdeeda ilaa ramyatun bixajarin dhagax masaafo tuuriya lagu gaadhsiiye mooyaane wa ana cabdallaahi bni cumara xadatahu ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yanzilu inuu ku degi jiray bidii tuwan meesha la yidhaahdo dii tuwan meesha la yidhaahdo waa ismu makaan waa meel magaceed wey halkaasuu ku degi jiray rasuulku wa yabiitu halkaasi ayuu u hoyan jiray xataa yusbixa ilaa uu waa bariisto oo yusalliya subxa salaada subax uu tukado yusalli waa tukan jiray asubxa salaada subax xiina yaqdumu muusaa samayn jiray marka uu ka yimaado ee uu ka soo galo makata xagga maka wa musallaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay halkii musallihii uu ku tukadee daalika ka ahaa calaa akamatin meel taagan buu ku yaallo khaliidatin adag laysa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa maynaaluu ku tukaday rasuulku alladii masaajidkaasoo buniya la dhisay huma halkaa imika laga dhisay walaakin asfala meel ka hoosaysa min daalika masaajidka halkaa laga dhisay oo calaa akamatin buu ku tukaday taag dushii khaliidatin adag wa ana cabdallaahi xadaahu ana nabiya sala allahu alayh wasalam istaqbala wuxuu qaabilay furdatay ljabal macanaa waddada gasha buurta halka madkhalkeeda ama bilowgeeda halka laga galo ayuu qaabilay alladii kaasoo beynahu wa beyna aljabal buurtaasoo udhaxaysa isaga iyo iyo buurta atawiili ee dheer naxwa alkacba xagga kacbada ayaanu u tukaday fajacala almasjida masaajidkii wuxuu ka yeelay alladii masaajidkaasi oo buniya la dhisay huma halkaa imika laga dhisay yasaara almasjidi buu ayuu ka dhigay masaajidka dhinacii halkii uu ku tukaday dhinaca bidix meesha ka xigta buu ka yeelay macnaa xagga bidix buu iska xigsiiyey biarafi alakama taagga darafkiisa wa musala nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulu aluu ku tukadayna asfala minhu halkaa imika masaajidkaasi ku yaalla oo meel ka hoosaysa oo cala alakamati sawdaa taagga madow dusheeda ah tadacu min alakamati taaggaasaad ka dhaqaaqaysaa casharata adrucin toban dhundhun aw naxwaha ama wax ku dhow huma tusalli halkaasaad ku tukanaysaa mustaqbila alfurdatayni labada dariiqee buurta gala adoo qaabilaaya ee min aljabali furdataynkaasoo buurta ka mida alladii jabalkaasoo beynaka adigii oo beyn alkacba kacbada idin dhexeeya xadiidkana hal masale ayaynu ka faa'iidnay masaladaasi waxay tahay qofka kacbada u dhow isaga iyo kacbada xaail u dhaxeeyo wax kala teedaa sida buuroo kale inuu jihaado inuu qaabilayo sida saxiixa ah waayo haddii kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam buurta ayaa dusheeda u bixi lahaa oo hadduu buurtaa dusheeda u baxo kacbadii waaba arki lahaaba oo inuu cayn ahaa ama lafteeda qaabilo ayaaba suurtagal u noqon lahayd marka mar haddii shay kacbadii kaa qarinayaa xagga kacbada kaa xigo xaailkaasoo aad shay haabitoo ilaahay meesha uu ku abuuray oo aanad ka dhaqaajin karin canajihaada kacbadu ay kaa xigta ayuunbaad qaabilaysaa oo inaad markaa halkaa aad ka tagto oo meel kacbada lafteeda ay kaaga muuqato aada tagtaa waajib ku saaran ma aha waxay sheegeen ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim masaajidda iyo masaajidda dee waddada laga dhisay si dadka musaafiriinta ay ugu tukadaan iyo meelahaasi dee ibnu cumar uu ku tukan jiray maanta inaan waxba laga garanahayn waxa uu yidhi hadihi اlmasaajid laa yucrafu اlyowma minha gayru masjidi dilxulayfa masaajidka dilxulayfe ee halkaa reer madiina ay ka exraamtaan ku yaala ayuun baa laga garanaya wاlmasaajid alati biاrawxaa yacrifuha ahlu tilka الnaaxiya arawxaa meesha la dhaha masaajida waktigaa ibnu cumar uu ka warramayay ku yaalayna dadka halkaa degan ayuun baa garanaya taasi marka waa masalo oo wax imika dee jira maaha masaajidaas marka laga reebo masjidu dilxulayfa ayuun baa imika waxa weeyaan jira oo waa lagu tukadaa halkaa marka madiine laga yimaado la la exraamanayo cumro ama xaj la exraamanayo masalada kale waxay tahay horena waynu u sheegnaye ibnu cumar radia allahu canhu kaana macruufa bishiddati mutaabacati nabiy alayh الsalatu wasalaam macruuf ku aha oo lagu yaqaanay inuu aada ugu dadaalo kudayashada rasuulka alayh الsalaatu wasalaam xataa addaahu dalika ilaa tatabuci aathaari rasuuli اllah ilaa arrintaasi ay gaadhsiisay inuu raacraaco raadkii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam meeshuu fadhiistay meeshuu istaagay meeshuu ku xaajo gutay meeshuu ku tukaday nacam arrinta noocaasiina sida aynu tilmaanay waxa ay ku gaar ahayd cabdullaahi ibnu cumar iyo dee ciddii taabiciina isaga kaga dayatay sida saalim oo kale oo inankiisa ahaa caaisha ayaana sheegtay arrintaa inuu la gaar ahaa oo saxaabada kale aanay sidaasi aanay samayn jirin bal waa khilaafeen waa bihi cumar ibnu اlkhadaab radia allahu canhu waxaa ka sugnaatay isagoo safar ku jira inuu arkay ra'a annaasa fii safarin yatabaadaruuna ilaa makaan dadkiiba meel u kala dheereynayayu arkay cumar ibn khadaab fasa'ala can dalika faqaaluu qad sallaa fiihi nabiyu sala allahu calayh wasalam meeshaasi waa meel rasuulku uu ku tukaday bay yidhaahdeen faqaala man caradat lahu salaatu falyusalli wailaa falyamdi wuxuu ihi meeshaasi gaar aha u eeganina haddii salaaddu halkaa idinku qabsato ku tukada sidii rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam markii salaaddu dee halkaa ay ugu soo gashay uu ku tukaday haddii kalena meeshaasi salaadda idinku si gaara ha ula eeganine socda buu yidhi oo halka salaaddu ay idinku qabsaton ku tukada fainamaa halaka ahlu lkitaab liannahum tatabacuu aathaara anbiyaa'ihim faاtakhaduuha kanaa'isa wa biyaca ahlulkitaabku waxaa inay halaagsamaan sabab u noqday waxay markaa raacraaceen ambiyadooda raadkooda iyo meelihii ay mareen deetana meelihii bay ka dhigteen kanaa'is iyo biyac macanaa masaajiddo iyo meelo ay ku tukadaan waalqowlu maa qaala cumar hadalka cumar ibnu khadaab uu yihi ayaana sax oo hadalka inankiisa ama ficilka inankiisa cabdullaahi ibni cumar ka saxsan horena waxaynu sheegnay qaacida sharciya oo ah alitibaac inuu yahay an tafcala mila ma facala الnabiyu alayhi الsalaatu wasalaam calى اlwajhi aladi facal ama bilqasdi aladi facal inaad samayso sida rasuulku uu sameeyey oo ujeeddadu u sameeyeyna aada u samayso yani an tuwaafiqa الnabiya alayhi الsalaatu wasalaam biاlficli wاlqasd itibaaca iyo kudayashada rasuulka waa inaad rasuulka ficilka iyo iyo qasdiga oo ujeeddada ah labadaba waa inaad ku waafaqdo ama haddaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficila kaga dayato oo qasdigii aada ku khilaafto taasi iyadu itibaac noqon mayso kudayasho iyo raacitaan noqon mayso marka meesha rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadda uula qasdiyey ee dee uu ku tukaday si loogaga daydo oo loogu tukado in halkaa loo qasdiyo lagu tukadaa waa dayasho lagu dayday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ficilkii iyo qasdigiiba lagu waafaqay waxaana taa tusaale waa xadiidkii citbaan ibni maalik ayna soo maray soo rasuulku guriga citbaan ibni maalik meel ka mida kuma tukan weliba citbaan soo kuma odrhan ayna tuxibu an usalliya laka min beytik halkee baad jeceshay inaan kuugu tukado gurigaaga ka mida rasuulku muxuu halkaa ugu tukaday manaa salaadu m salaadunba halaa ku qabsato wuu iskaga tukaduun miya maya halkaa inuu ku tukado wuu qastiyey in lagaga daydo oo citbaan iyo ciddii kale gurigaas soo gashaaba gurigaasi halkaa ay kaga tukadaan rasuulku waa u qastiyey marka halkaasoo kale dee in lagu tukadaa maxay noqonaysaa maanaa waxay noqonaysaa sunnay noqonaysaa oo itibaac iyo iqtidaa dayasho rasuulkii lagu dayday raacitaan la raaci bay noqonaysaa laakiin meesha rasuulku tukashadeeda aanu u qastiyin ama inuu ku xaajo guto ama inuu fadhiisto in waxa weeyaan nacam laydhaha waa lagaga dayanayaa ficilkii de waxay noqonaysaa in qasdigii lagu khilaafay ee rasuulku halkan dee saa cumar uu leeyahay dee salaadu wadadan dheere uu marayey dee safarkaa dheere rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ku jiray dee meeshii salaaddu ay ku qabsato ayuunbuu ku tukanaya meel si gaara u eeganaya ma jirin meesha xaaja ku qabatana waa ku xaajo gudanaya meesha inuu ku yaro dego uu nasto u baahdana rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa ku degayo waa waa ku nasanaya marka kudayashadu waa inaad sidaa rasuulka yeesho meesha salaaddu kugu qabsato inaad ku tukato halkay xaajada kugu qabato aad ku xaajo gudato laakiin inaad tidhaahdo halkanuu rasuulu ku xaajo guto imika aniga xaaja ima hayse ilaa kaadi ay qabanayso waan sugaya si aan halkan waxaweyan ugu xaajo guto marka qasdigii iyo ujeedadii baad ku khilaaftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam walihada baa jumhuur الصaxaaba cabdullaahi bni cumar arintan ay ku khilaafeen xadiidka citbaanna inaan la deliishan karin waynu sheegnayo dee rasuulku halkaa inuu ku tukado wuu qastiyey in lagaga daydana wuu doonayey ibnu rajabna raximah اllahu tacaala wuxuu tilmaamay rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam meelaha uu ku tukada inay labadaa uqeybsamaan meel uu uqastiyey ku tukashadeeda oo in lagaga daydo uu rasuulku doonaya alayh الsalatu wasalaam iyo meel aan uqastiyin marka cabdillaahi ibni cumar tuu ku khilaafay saxaabada kale waa meelo rasuulku aanu uqastiyin oo in lagaga daydo aanay ujeedadiisu ahayn oo dee ficilkiisaasi aanu sharciyeyn ahayna muwaafaqatan un uu dhacay ayaa cabdillahi ibni cumar saxaabada uu ku khilaafay xaafid ibnu xajarna waxaad moodaa inuu xoogeynayo madhabkaasi ibnu cumar bal uu kaba dhigeeba xuja caama odhanayo fa huwa xujatu fi tabaruki biaahaari saalixiin horena waynu u sheegnay masaladaasi alimamaan ibnu xajar wanawowi inay ku khaldameen qadiyadda ku saabsan atabaruk biaahaari saalixiin oo qof saalixa oo markaa aahaartiisa laga barakaysto nacam inaanu jirin nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam mooyaane oo arrintaasi ay ka mid ahayd khasaaista rasuulka ayaynu tilmaamay waxaana ka dhalanaya tatabuca noocana oo sababta cumarna uu u diiday ay tahay inay dadku ay ku fitnoobaan ayaa cumar ibn khadaab radia allahu canhu uu ka baqay oo tacdiim iyo weyneyn markaa aan sharci ahayn meeshaasi ay ula yimaadaan sidii ku dhacday qoladii waxa weeyaan la odhan jiray reer banu israa'iil abwaabu sutrati musalli qofka tukanaaya sutradiisa waxa uu ishordhigaayo ayaa sutro la idhaahdaa abwaabtii ka warramaysa weyi baabun sutratu limaami imaamka dadka tukinaya sutradiisu sutratu man khalfahu ciddaa ka dambaysa ayay sutro u tahay oo dadku waa saddex inuu qofku yahay imaam iyo inuu yahay munfarid mid kelidii tukanaya iyo inuu yahay ma'muum marka laba ayaa sutro u baahan ka imaamkee dadka tukinaya iyo qofka munfaridkee kelidii tukanaya amaa qofka waxa weyaan maamuumkee la tukinaya imaamkiisa ayaa isaga sutro u ah marka ma imaamka ayaa sutro u ah mise sutrada imaamka ayaa sutro u ah halkan markaa wuxuu ka cabiray bukhaari sutrada imaamku inay maamuumiintana ay sutro u tahay saas ayaana saxiixa ama inuu imaamka laftiisu sutro u yahayo isaga iyo imaamka aan la kala dhex mari karin sida aan qofkii sutradiisa aan loo kala dhex mari karin ee sutrada imaamka u taala ayaa maamuumiintana sutro waxa weeyaan u ah qال xdثna cبdاللh بن yوسف qال أخبرnا mالك عن بن شhهاaب عن عubayd اللh بن عبداللh بن cتبة بن مسعوud عن cabdاللh بن cabاaسi أنه qاala wuxuu yihi أqبلtu waan soo qاabilay xagga rasuulkaan usoo kacay raakiبan xaalaan ahay mid fuushan عalىa ximaarin neef dameera oo ataanin dhadig و أna aniguna yوma idin maalinta qad naahaztu ay qaarabtu waxaan ku dhowaaday alixtilaaba qaangaad ee albuluuqa warasuulu اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahina yusalii biاnnaasi dadka ayuu tukinayo biminan mina ayuu ku tukana ku tukinayey ilaa gayri jidaarin jidaar meelaan ahayn buu xaggeeda u tukanayey macnaa gidaar kama horeyn markaa rasuulku uu tukanayey famarartu waan maray beyna yaday bacdi safi safka barhkii baan hormaray fanazaltu dabeetana waan degay oo yanaa dameertii baan ka degey wa arsaltu waan sii daayey alataana dameertii tartaco iyadoo iska daaq tagtay wa dakhaltu waan galay fi safi safka ayaan galay falam yunkir daalika arrinkaa iguma inkirin calaya aniga axadun cidna iguma qabsan markii dambe oo lama odhan waxa weeyaan waad khaldanta marka xadiidkan cabdullaahi bni cumar cabdullahi bni cabaas radia allahu canhu waxaa aimada qaarkood bal culimada badankoodu ay u daliishadeen sutro qofka tukanayaa inuu ishordhigaa inaanay ahayn waajib ee ay tahay itikhaadu sutra sunna inay tahay min sunani aلsalaa sunayaasha salaada mid ka mida waxaanay xujaysteen lafdigaa ah yusalii biاnnaasi biminan ilaa gayri jidaar oo ilaa gayri jidaar waxaa looga jeeda ilaa gayri sutra ayaa looga jeedaa bay yidhaahdeen waa sida imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu yidhi waana soo aroortay taasi min xadiidi bni cabaas ilaa gayri sutratin isagoo lafdigu saas sariixu ah laakiin ma ansixin oo waa daciif sida alimaam alalbaniyu uu ku taxqiijiyey fi silsilati axaadiid adaciifa ma sugnaan lafdigaa sariixa cad ee odhanaya ilaa gayri sutratin odhanaaya haddaba ilaa gayri jidaarin waxay leeyihin ila mino gidaarba kuma oolin oo dhismayaalma lahayne masaajidkaa dee masjidu kiif khayf ayuu khiif ayuunbaa ku yaalay marka ilaa gayri jidaarin de ilaa gayri sutratin unbuu uga jeedaa bay yidhaahdeen aimo kalena waxay leeyihiin sida ibnu turkumani oo kale saaxib aljawhar annaqi iyo ibnu khuseyma raximah اllahu tacaala fi صaxiixihi nafyu aljidaar laa yalzam minhu nafyu sutra marka la idhi jidaar xaggii uma tukanahayn dee ka dhalan mayso inaanay sutra meesha jirin oo sutrada rasuulku sidaa xagga dambe aynu ku arki doono waxaa rasuulka caado u ahayd marka safar uu yahay in waran ama murjin dhulka loogu taago oo markaa sutra uu ka dhigto inay taasi caadadiis ahaydna xadiidkan labaad baynu ku arki wa kaana yafcalu dalika fi safar markaa gidaar ballaadhan oo rasuulka qariya xaggiisa uma tukanahayn laakiin taasi diidi mayso sidii caadadiis ahayd in murjin ama waran ama eedo ay u taagnayd rasuulka alayh الsalatu wasalaam uu ka dhigtay sutra uu ka dhigtay waayo xadiidka ibn cabaas laftiisa waxaa ku soo aroortay fi صaxiix ibni khuseyma bisanadi صaxiix rasuulku alayh الsalaatu wasalaam carafa markuu ku tukanayay xajka laftiisa in markaa alxarba ama eebo in loo taagay oo xaggeeda u tukanayay minana dee markaa inuu sidaasun sameeyey ayaa lagu xambaaraya sida saxiixaana sutradu waa waajib wman sala ilى gayri sutrati fahuwa asim taariku liwaajibin min alwaajibaati sharciya qof dembaaba buu noqonaya qofka sutra la-aan tukada banaan cidlaa xaggiisa isaga tukada ama meel ay dadjoogaan ha ku tukanaye iyo duunyo ama meel banaan ha ku tukanaye waayo sutradani waxay dawo ka tahay maaha dadkii ku hormari lahaa oo qura inay kaa celiso bal waxay celinaysaa shaydaanka oo shaydaanku salaadaada inuu jaro ayay ka ilaalinaysaa sutradu siduu sheegay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ee ku soo aroortay fi xadiidi abi saciid اlkhudri ida sala axadukum falyusali ilىa sutra walyadnu minha rasuulku wuxu uhi midkiin markuu tukanayo sutra xaggeeda ha u tukada waa amar weliba ha u dhowaado xadiidka cabdillaahi bni cumarna nahyi baa ku soo arooray ida sala axadukum falaa yusali ila ilىa sutra midkiin markuu tukanaayo sutro xaggeed mooyaane yaanu banaan xaggii u tukanin saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim sutrada aada bay ugu dadaali jireen oo marka salaada magrib la eedaamo kaana asaxaabatu ridwaan ullaahi calayhim yatabaadaruuna ilaa sawaari lmasjid waxay u kala dheerayn jireen tiirarka masaajidka maxaa tiirarka masaajidka ay ka doonayaan mid waliba wuxuu doonayaa salaada maqrib ka hor inuu tukado oo dee tiirarka masaajidkana uu ka dhigto sutra uu ka dhigto markaa saasay ilaalin jireen cumar bn khaaab radi allahu canhu markuu arkay nin u tukanaya ilaa kayri sutra qadaadka intuu qabtay hadda isagoo salaadii ku jira ayuu riixay oo uu tiir horgeeyey faqaala salli ilay tiirka xaggiisa u tuka buu yidhi marka haddaanay sutradu waajib ahayn cinda cumar bn khaaab radi allahu canhu qof salaad tukanaya cumar oo ilaahay hortaagan ma riix riixeenoo ma jiidjiideen oo intuu soo jiido tiir ma hor keeneenoo weliba lama hadleenoo ma yidhaahdeen war tiirka xaggiisa u tuko cabdullaahi ibn mascuudna waxaa ka ansaxday inuu yihi arbacatu min aljafa afar waxay ka mid yihiin jafaaga manaa albucdu can ilxaq fogaansho xaqii laga fogaaday bay ka mid yihin afartaa waxaa ka mid ahaa alsalaatu ilaa gayri sutratin salaada loo tukado ama la tukado sutra la-aan oo qofku iyadoo waxba aanay hor oolin waxa weeyaan uu tukado cabdullaahi bnu cumarna kaana laa yusalli ila ilaa sutra sutra la-aan maba tukan jirinba ilaa uu sheegay naafici oo mawlihiisa ahy wax kaloo sutra uu ka dhigta markuu waayo ibnu cumar inuu odhan jiray wallinii dahrag war sii jeeso ama fadhiiso ama istaago xagga qiblada iga mar aan sutra waxa weeyaan aan kaa dhigtee dhinac kale haddaad ka eegta rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu tasriixiyey dee salaadaadii shaydaanku inuu jaro inay sutradu waxyaabaha ka celinayo ka ilaalinayo inay kamid tahay shaydaankiina dee arki maysidoo ma odhan kartid anoon sutrada aan dhigan ayaan iska celinaya salaadeyda aan ka ilaalinaya ma odhan kartid markaa sida raajixa aimada qaarkoodna ay ku tegeen aqwaasha saxaabada iyo afcaasha qaarkoodna laga fahmaayo waa amarka rasuulkuna uu tusinayo nahyigiisu waa sutradu inay tahay waajib xataa haddaanad ku qancin inay waajib tahay ma aladii yamnacuka min alcamal bisunati nabiyika alayh isalaatu wasalaam maxaa kuu diidaya inaad ku camal fasho sunada rasuulka waayo waxaa laga yaabaa in marka la dha shaygaasi waa sunne kaasina waa waajib oo axkaamta sharciga ee usuul fiqiga lagu tilmaamo ama lagu sheego hadee jiraano marka lasoo hadal qaado dadka qaarkood bay tasaahul ku ridaa oo shaygaa haddii la dhahdo waa sunnaba khalaas inaanu khusayninba ay ka soo qaadaan shaygan sunnaha ah waa wixii uu sameeyey nebi maxamed alayh salaatu salaam walow waajib bayaanu noqone nebi maxamed inaad ku dayataana waa arrin aada u qiimo badan laqad kaanat lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam raacitaankiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay iyo ku dayashadiisa in lagu helaayo alraxma in lagu helaayo ina raxmatii wasicat kula shay fasaaktubuha liladiina yattaquun wayu'tuuna azakaa waladiina hum biaayaatina yu'minuun aladiina yattabicuuna anabiya alummiy oo taa kuwa raacaya nebiga umigaa ee ku dayanaya kuwaasi ayaa loo qorayaa ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa si gaara loogu qoraya weliba fi laakhira markaa sunnada rasuula ku camal falo dadkana ha ka zaahidinin ee dadka sunnada u weyne oo ugu yeedh oo u qurxi laakiin adoo cilmi u nisbo sheeganaya ama dacwad haddaad shaygii bal sunnada u arago aad dadka ka zaahidiso ka war ninku inuu maradiisa qur-aanta ka sarraysiiyaa inay sunno tahay khilaaf kama taagna bal inay tahay min aliimaan oo usratu almu'min ilaa nisfi saaq nebi maxamed baa yidhi calayh isalaatu wasalaam hada waa kalaamu nabiy calayh isalaatu wasalaam marka inay min aliimaani to min asunna ay tahay khilaaf kama taagna bal kaba soo qaad akii fi اllah inaanad waajibba u arag laakiin ma aladii yamnacuk min alcamal bisunati rasuuli اllah inaad nebi maxamed ku dayato oo arrintaa ka mida min aliimaani aada la timi haddaad xaqiijiso maxaa kuu diidaya ila sunnadan ajar baad ka helaysaa ilahay raxmadiisaad ku helaysaa iimaan baa kaaga ziyaadaya waxaad muujinaysaa waxa weeyaan rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam sunadiisii dad baa kaaga dayanaya bikhilaaf haddaad sunnadan ka tagto laga yaabo inay dad kaaga daydaan tegista sunnada aad ka tagtay oo aada noqoto mid dadkii ugu baaqi biqowlihi aw bificlihi dayicitaanka sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam tarbiyat lixya garhka in la sii daayaa inay sunno tahay bal kaba soo qaadba iftarid waqadir inay sunno tahay bimacnaa waajib aanay ahayn in la xiiro oo la mawdhiyaa inay xaaraan tahay ijmaac baa iyada ku sugan oo taa khilaaf kuma jiro laakiin bal rifrifitaanku inaanu xaaraanayn ka soo qaad oo in garhka la daayo sidiisa loo daayaa ay sunno tahay war sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaad ku camal fasho maxaa kuu diidaya ma suuradii rasuulka kula fool xumaatay oo waxaa kula qurux badnaatay suurada yuhuudda iyo nasaarada iyo majuusta uu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam icfu llixa khaalifu lyahuuda waannasaara garhka sii daaya yuhuud iyo nasaaro khilaafa yuhuud iyo nasaaro ayaa gadh la-aan lagu yaqaana oo rasuulku alayh salatu salaam uu ku sheegay wal haday doonaan qaarkooda la baxaan dadka qaarkood baa ku odhanaya dee way la iyagii baa la baxay mako yuhuuddii baa gadh intaa leeg leh oo kiristaankii bay qaar garhkii sii daayeen taasi inaga nama khusayso ama iyagu ha waafaqaan ama ha khilaafaane inaga sharci iyo diin bay noo tahay oo hataa hadday iyagu garhka la baxaan odhan mayno dee xagga kale aynu u weydaarano inagu aynu muudhino odhan mayno marka ma suuradii rasuula kula fool xumaatay oo qoladaas suuradooda kula qurux badnaatay miya annabiyu calayhi salaatu wasalaam kaanat lahu lixya cadiima sida fi saxiix albukhaari inoogu iman doonto fi kitaabi salaa waxaa saxaabada la weydiiyey hal kaana nabiyu calayhi salatu wasalaam yaqra fi salaati duhr rasuulku salaada duhur miyuu qur-aan akhri jiray qaaluu nacam ala kayfa kuntum tacrifuun saaad ku garan jirteen qaaluu bidiraabi lixyatihi waxaanu dhaqdhaqaaq garhkiisaanu ku garan jirnay manaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay ka dambeeyaan ayaa haddana garhkiisu weyli intuu ka qaday ay arkayeen saxaabadu ridwan ullahi calayh inahu wallahi la hayba warujuula waa raganimo iyo haybad weeyaan garhku ilaahay subxaana wa tacaala ragga u siiyey xataa dadkii islaamka hortii jiray ayaa bicaqlihim wa fitratihim waxay ku garteen garhku inuu yahay sharaf iyo raganimo oo inanka bilaa garhkaa markay ammaanayan waxay odhan jireen wallahi ninkaa raganimadii garun baa ka maqan haddaanu garu iib aanu helayno waan usoo iibin lahayn bay odhan jireen garun baa raganimadii ka maqan markaa sunada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ikhwaanii fillaah yaynaan fududaysanin ha lagu camal falo weliba dadka cilmiga iyo dacwada u nisbo sheeganaya qudwa ayaa dadkaa u yihiin oo dad fara badan baa iyaga eeganaya ku dayanaya bal haddii ficilkaaga awgii boqolaal qof ay ka zaahidaan ay ka tagaan sunadii rasuula ka war ama hadal adigu aad tiri oo aada fududaysay tiri waa la yskaga tegi karaa waa la yska dayn karaa waa la yska samayn karaa waa iska caadi la dadka aada la hadlayso laftooda waa inaad eegto oo hadalkan xataa ad aada u sheegaysa arrintani inaanay waajib ahayn haddii ay ka dhalanayso inay fududaystaan oo ay dayacaan qaabkaasi ha ugu sheegin ficilkan waa mashruucoo diintu ka mid yahay undhe ila diinta dadka inaad ka zaahidiso maaha sunnadana dadka inaad ugu baaqdo weeye ee inaad uga baaqdo oo aada uga yeedho maaha markaa sutradaha lagu dadaalo baaraka allahu fiikum waa sunna mudayaca alxamdu lilah dalabatulcilmigu iminka waa nooleeyeen sunnadaas laakiin sunno aada iyo aada u dayaco weeye dadkana waa in aada iyo aada loogu baraarujiyo markaa sutrada iyo dee balqadarka ay noqonaysa axaadiida dambe ayaa insha allahu tacaala aynu ku arki doonaa waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa sufuufta in la dhex mari karo oo ibnu cabaas waa dhex maray haddii ficilkiisaasi uu khalad ahaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u diidi lahaa haddii la idhahdo rasuulku ma arkahayna waa khalad waxayna soo martay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka salaada uu ku jiro xagga dambe inuu wax ka arki jiray taasi waayna soo martay xataa haddaanu rasuulku arkahayna ilaahay baa subxaana wa tacaala waxyi ku soo dejin lahaa oo dee rabu rasuul baa arkayey oo ogaa oo arrintaasi inay khalad tahay waxa weyaan caddayn lahaa marka dadka maamuumiinta waa la dhex mari karaa maamuumiinta iyo imaamka laftiisa waa lakala dhex mari karaa sutrada imaamka ayuun baan nacam meel ka sokaysa aan la mari karin macanaa imaamka iyo sutradiisa ayuun baan lakala dhex mari karin dameerka ayaa culimada qaarkood salaada inaynu goynahayn ay u xujaysteen iyo gabadha iyo eyga saddexdaa waa ka xadiidka muslim warinaya kusoo arooray inay salaada jarayaan qofka haddaanay sutra hor oolin laakiin xadiidkani daliili ma aha waayo dee haddii sutra ay taallo mar haddii sutradii mar haddii waxa weeyaan qofka sutradiisa ay u xifdisan tahay haddii dameer hor maro iyo haddii ay gabadhi hor marto iyo haddii ay hor maro salaaddu waxa weeyaan go-i mayso waxaa kaloo xadiidkan aynu ka qaadanaynaa xujiyatu asunna taqriiriya sunnada taqriiriga ah rasuulka in agtiisa wax laga idhaha ama lagu sameeyo oo aanu diidin inay xujo ahayd cinda asaxaaba walihada buri ibn cabaas falam yunkir dalika calaya axadu qala xadaana isxaaq qala xadaana cabd llahi bn numayr qala xadaana cubayd llahi can naafic can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam kaana wuxua idaa kharaja markuu baxo yowma alciidi amara wuxuu fari jiray bilxarba eebadii in lasoo qaado fatuuba-u waxaa la dhigi jiray beyna yadayhi hortiisa fayusallii waa tukan jiray ilayhaa xaggeediiu tukan jiray waannaasu dadkuna waraahu iyagoo ka dambeeya wa kaana yafcalu daalika sidaasaanu yeeli jiray fi safar oo rasuulka oo sutra la-aan tukadee lama sheegin laa fi safari walaa fi lxadar fa min huma halkaasi ama jihadaasi ayaa itakhada alumaraa umaradu ay ka qaateen ama ay ka yeesheen oo umaradii ayaa waxaa lagu yaqaana waktigaa joogtay inay murjin ama eebe ay sidan jireen marka halka ay ka soo qaateen waa halkaasoo rasuulka alayh salaatu wasalaam ayay ku dayanayeen qaala xadaana abulwaliid qaala xadaana shucba can cawn bni abi juxayfa qaala samictu abi ana nabiya salى اllahu alayh wasalam sallaa bihim waa tukiyey bilbaxaa meesha baxaa laydhaha buu ku tukiyey wa beyna yadayhi waxaa rasuulka hortiisa taallay canazatun macnaa ul afka murjin ku leh ayaa rasuulka hor taallay adduhra buu tukiyey rakcatayn walcasra buu tukiyey rakcatayn tamuru waxaa maraysay beyna yaday rasuulka hortiisa almar'atu gabadh iyo walximaaru macnaa beyna yadayda waxaa looga jeedaa maaha rasuulkiiyo sutrada inay kala dhex maraysay sutrada meesha dhinaca ka shishaysa ayay maraysay marka taasina waxay daliilu tahay laba arrimood buu xadiidku daliilu yahay arrinta koowaad waxay tahay iyo xadiidka horaba sutrada markaa ballad lama shardiyo inay saa u ballaaran tahay xataa hadday wax dhuuban tahay ushaayaro dhuuban ama murjinkaa sutro waa noqonaysaa dherer baa loo shardiyaa insha allahu tacaala dersiga dambe aynu sheegi doono taas waa masale masalada labaadna waxay tahay qofku hadduu sutro samaysto wixii sutrada shishadeeda mara waxba salaadiisa ka dhibi maayo allahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed